waxaa adkayd in shacaba isku soo baxaan oo ay ku dhawaaqaan ereyo ah al-shabaab dooni meyno laakiin maanta waa ay ka duwan tahay maalmihii hore oo shacabku waxay caddaysteen in aysan doonayn al-shabaab oo ay dowladdu ku eedeysay inay ka dambeysay qaraxii dadka badan ay ku dhinteen kaasoo afar iyo tobankii bishan ka dhacay isgoyska soobe ee muqdisho muqdisho maanta waa wada bannaanbax waxaa isku soo baxay shacab badan kuwaas oo ka soo horjeeda al-shabaab waxayna ay ahaayeen kuwa ka xun dhacdadii afar iyo tobankii bishan lagu laayay shacab badan aniga shacabkeyguna maan hadda arka daal ma weyga muuqan karo shacabkii Soomaal ku maad ma gartay shabaabna hadda nafta ugu jirta halaa iska dhexil karma iska dhexayna maadaama Soomaal lahaanayna shabaab u furna farmeen ugu hadana joojo hal iska dhexayna siyaasad qaab daray dadka ku raadsadaan sida ay walaalahooda ay u laayaan oo kaliya ay yuhuud oo la jiraan waddankooda inay difaacaan ay xurnimo ay ku noolaadaan ma rabaan yuhuudday ka soo ay soo raacayaan walaalahooda ay dhiigooda cabayaan dhulkay ku baabi'inayaan maatadoo idil waa dhammaadeen haddaba waxaan diyaar u nahay shabaab meesha aan ku noolnahay inaan iska dhicino
dadku waa ay wada daalan yihiin haddana ma ahan qof walba mid dareemaya daalka oo waxa ay ka qiiraysan yihiin dhibtii soo gaartay ehelada iyo asxaabta dadkoodii la laayay dareenkayga aad iyo aad ayuu u kacsan yahay anigoo magacayga ah mariin cabdirashiid cabdulaahi meeshaan waxay keenay dareen xoog badan ummadda walaalaha oo lagu laayay soobe aad iyo aad ayaan ugu xannahay wixii laayay waxaan ka tuugayaa ilaahay inuu naga qabto haddii maamo weynata hadda intee soo martay meesha waa lugeynaya dhalinyaro badan daal iyo rafaada ka muuqda adi hadda xaggee soo martay xaggee ka timid aniga waxaan ka imaaday maxay ahayd ilaa iyo darjiinko haddana waxaan u socdaa meesha uu qaraxa ka dhacay ee soobo hadda intee maraysaa hadda waxaan marayaa maxay ahayd waddada dabka intaan waa soo lugaysa soo intaa waa soo lugay dulugta aan lugaynayo ma dareemayaan kuleeyaas aad ayaan maanta u xamaasadeedu kacsantahay waxaan taagannahay socod badan kadib aan soo gaarnay isgooska dabka ee magaalada muqdisho kaas oo ay dad badan ku oombaxayaan gaadiid ay leeyihiin ciidanka booliiska oo ah booyad ay biyo ka buuxaan gebi ahaanba banaanbaxayaashu waxa ay diidayeen dhismayaasha xarumaha ganacsi ee furan ayaga oo dhismihii furanna ay tuuriyeynayeen si loo xero oo ay khiiradu u wada gaarto dhammaan ummadda soomaaliyeed cabdinaasir socdaal radio dalsan muqdisho